wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug ayaa degmada gurceel ee gobolka galguduud ku qabatay tobabar lagu xoojinayo wadashaqaynta ka dhexaysa booliiska iyo qeybaha kala duwan ee bulshada tobabarka oo socon doona muddo laba maalin ayaa waxaa ka qayb gala xibno ka tirsan ciidamada booliiska odayaasha dhaqanka dhallinyarada haweenka wakiilo ka socda ururada bulshada rayidka iyo xibno ka socda maamulka degmada gurceel xogayaha dowladda hoose ee degmada gurceel bashiir maxamed salaad bashiir sanka iyo gaasimaha waaxda amniga ee wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug maxamuud yuusuf muuse oo si wada jira u daha fudha tobabarka ayaa ka hadlay ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay tobabarka
bulshada iyo boliisku haddaysan wada shaqayna amni la heli maayo amni haddaan la helinna nolola jiri mayso waxaan jirayn waxbarashaan jirayn caafimaadaan jirayn waxaan jirayn isu socdaan jirayn marka si taasi loo helo waxaa lagu qasban yahay in bulshada qeybaheeda kala duwan iyo boliiska magaaladani inay wada shaqeeyaan si amniga magaaladani loo sii hormariyo bulshadu ay nolol fiican u hesho caafimaad ay u helaan waxbarashana ay u helaan waxaan rabnaa marka bulshada halkan fadhiisaahay inay la shaqeeyaan laamaha amniga oo ay ugu horeeyaan boliiska ee degmada midka dadka amniga iyo maaragtay ka shaqeeyana inaad idinkuna qaadataan wax bulshada reer gurceel anfacana aad ka soo wada saartaan halkan bulshada iyo boliiskuna ay wada shaqeeyaan innaga ka maamul ahaana waxaan rajaynaa insha allah in dee trainingkani inuu wax badan nagu soo kordhiyo bulshada deegaankana wax badan kusoo kordhiyo wasaaradda amniga iyo madaxtooyadana meeshaan sida ka muuqata tababarka maanta lagu sameynayo oo daaran in kor loogu qaado tababaridda booliiska iyo bulshada qeybaheeda kala duwan iyo in la sameeyo isdhexgal amni oo ka yimaada booliiska iyo bulshada bulshada oo fahanta wada shaqaynta amniga ciidanka oo sidoo kale fahma in bulshadu ay lafdhabar u tahay amniga laga shaqaynayo ee degmada iyo deegaanada hoos yimaada dhammaan arrimahaas oo uu sharaxahayo brograamka maanta meeshaan ka muuqda wasaaradda amniga oo barnaamijkan taabagelisay kadib baahiyo kala duwan oo ka yimid maamulka degmada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan wasaaradda amnigu waxa ay mar walba joogtaynaysaa oo ka go-an inay qabato tababaro ku saabsan bulshada iyo booliiska qeybahooda kala duwan in lagu fahansiiyo qaabkii ay u wada shaqayn lahaayeen iyo qaabka ugu habboon oo loo xallin karo caqabadaha amni tobabarkan ayaa qayb ka ah tababaro wasaaradda amniga duulgoboleedka galmudug ay ku qabanaysa degmooyinka galmudug kuwaas oo kor lagu qaadayo sidii bulshada iyo booliisku xiriir wanaagsan u yeelan lahaayeen si looga dheeraado fal dambiyaadyada ka dhaca magaalooyinka